Deegaanka xidhinta ee gobolka Gabiley ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigay dhismaha rugta booliiska ee degmadaasi. Dhagaxdhigga dhismaha saldhiggan booliiska ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha degmada Alley Bade, mas'uuliyiin ka socday gobolka Gabiley, odayaal, saraakiil ciidan iyo bulshada deegaanka. Gudoomiyaha Alley Bade Ibraahin Ow Aadan oo dhagax dhigay dhismaha rugta booliiska xidhinta ayaa ka warramay muhiimadda uu leeyahay bulshada deegaanka.
kore ilaahay baa mahadle mar labaad halkan waxaynu kusoo dhaweyneynaa een, taliyaha qeybta gobolka gabiley een, iyo dhammaan iyo ganacsatada iyo mas-uuliyiinta kale qurba joogta qolqoljoogta gudoomiyaha deegaanka Ha- maanta oo ay taariikhdu tahay afariyo tobanka bisha waxaynu joognaa deegaanka xidhinta halkaasoo aynu ka- ee, aynu dhagax dhigayna dayactirka lagu sameyn doono een, rugta booliska ee deegaanka xidhinta Ee, taliyaha qeybtana kolaba uu nagala qeyb qaadanaya iyo maamulka gobolkuba iyo wasaaradda arrimaha guduhuba ee, iyo qurba joogta iyo ganacsatada deegaankuba iyo dowladda hoose degmada alley bade Ee, dhammaantood waan u mahadnaqaynaa sidoo kale imika taliyaha qeybtan kusoo dhaweynaya isaguna halkan nala jooga taliya cismaan oo intii uu de- ee, gobolka joogay oday nabadeed gob- ee, noqday oo kusoo deg- gobolkana kusoo kordhiyey arrimo fara badan odayeey ee, isagana aad iyo aad baynu hawsha qaranka u hayo iyo gobolka u hayo ugu mahadnaqaynaa maanta degmadii allay bada baa nagu soo booqday waxaanu leenahay taliya kusoo dhowo degmadii allay baday degmadaadi degmadii wax soo saarka degmadii ugu ballaadhneyd gobolka gabiley halkanu joognaa waa deegaanka xidhinta Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii saraakiishii ka qayb galay dhagaxdhigga rugta booliiska ee deegaanka xidhinta ayaa ka mahad celiyey.
dhammaantood allay baday iyo kuwa meel kale nooga yimidaba aad baad u salaamantihiin salaan kadib waxaa sharaf ii ah inaan maanta halkani nigala soo qayb galo degmada xidhinta in- inaan rug booliisa oo u baahan oo meel istiraaji ku taalla oo ilaa in allay baday u teg afartan kilomitir u jirta deegaanka kale ka ballaaran arabsiyana u jirta sideed iyo toban kilomitir jiidaasoo gal looga baahan yahay wax booliisa Een, wa- aqalku waa iska dhisan yahay rebairdin unbuu u baahan yahay in rebairdinka laga wada qayb galo looga qayb galo waxaan leenahay waxaan ku dadaali doonaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan booliskii ku habboonaa keenno si ay amnigeenna iyo nabadgelyada ugu sullaato maadaama halkan ilaa arabsiyo ilaa allay baday wax boolis oo u dhexeeyaa jirin jiidda intaa leeg waxaan ku dadaalaynaa inaan ciidan boolisa keenno insha allah intana inaan la baahida kolba wixii macquulun baa la qabtaa marka waxa weeye baahida taalla wakata aliyuhii noo sheegay qaybtu uma dhowo eriyadani saldhig haddii wax dhacaan wax walbana waa dhici karaan amnigu waa muhiim noloshu waa u muhiim dadku waa u muhiim bulshada waa u muhiim Rugta booliiska ee laga dhagax dhigay deegaanka xidhinta ee gobolka Gabiley ayaa door muhiim ah ka qaadan doonta sugidda amniga iyo xasiloonida deegaanka xidhida ee maamulka Somaliland.